bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenima idaacadda dalsan qodobadeenna aad warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed maamulka jubbaland oo noqday maamulkii ugu horreeyay caddeeya mowqifkiisa ku aadan caddayntii wakiilka midooda afrika ee soomaaliya wasiiro xildhibaan iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa saxee buugga tacsidaa loo naxariistay ganacsada gaanga ku geeriyada muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil degmada cabudwaq lagu geystay mid ka mid ah gaadiileyda muddada dheer ka shaqaynaya degmadaasi baraf xoogan saamayn ku yeeshay socodka gaadiidka ay dadweynaha magaalooyin soomaali badan ay ku nool yihiin dalka swiden akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi yuhuudda ayaa ka hadashay falal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada caasimadda waa dalkaasi yuhuudda talaabiib ay geysanayeen raggii ku hubaysan tooreeyo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waa qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada daawa dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qoorqoor ee wafdi hogaaminaya maanta waxay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay madaxweynaha wafdiga uu hogaaminaya qaar ka mid ah xildhibaanada iyo weliba sanatarada aqalka sare ayaa magaalada baydhabo waxaa kusoo dhaweeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen imaatinka magaalada baydhabo ee qoorqoor ayaa waxauu la xiriiraa sidii loo dhexdhexaadin lahaa maamulka koonfur galbeed ee xafiiska ra-iisul wasaaraha daawl laysku qabtay hakin la sameeyey oo guddiga doorashooyinka heer qaran ay sheegeen in la hakiyey saddex kuraasa lagu soo doortay magaalada baydhabo wafdigan ayaa la sheegaya in magaalada baydhabo ay kula kulmi doonaan saacadaha soo socda madaxweyne laftigareen iyagoona ka wada hadli doona sidii loo hagaajin lahaa hannaanka doorashooyinka dalka islamarkaana reer koonfur galbeed xildhibaanadooda ay u qaadan lahaen shahaadooyinka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen wafdigan soo dhaweynayay ayaa garoonka diyaaradaha markii laga soo qaaday xaruntiisa magaalada baydhabo kula hadlay saxaafadda ayaa yiri
madaxweynaha galmudug gudoomiye ku-xigeenka baarlamaankii tobnaad sanatarada iyo xildhibaanada dooran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne madaxweyne axmed cabdikaariye adiga iyo wafdigan culus oo mas-uuliyiinta ah oo maantana soo gaaray soo dhowaada ku soo dhowaada deegaankiinnii ku soo dhowaada gurigiinni koobaad aada baan ugu faraxsannahay inaad noo timaadaan maanta oo ay aada muhiim u ahayd imaashihiina iyo inaad nala qeybsataan dareenka aan qabno aada baan inkaga mahad celinaynaa runtii dee dadka dad dhalashay daris ah wada degan dhaliyo ah dhaleer wadaaga weeye madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha koonfur galbeedna si gooni ah saaxiibo u ah marka madaxweyne soo dhawow adiga waftigaadaba aada iyo aadaa u mahadsan tahay sharafay noo tahay imaashahaada gacmo furan aan kugu soo dhaweyneynaa waxalaale iyo wixii hadal iyo talo ah iyo soo dhaweyn ah iyo walaalnimo ahna diyaaraan kuula
sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qorqoor ayaa isaguna waxa uu ka hadlay tegitaanka uu tegay magaalada badhow ujeedkiisa waxuu yahay waxaana uu yidhi
aada iyo aad baan inkaga mahad celinaynaa soo dhoweynta qiimaha badan aadka u diiran walaalnimada iyo kalsoonida gaarka ah ay ku jirto ka muuqato waa ku nimid waa kusoo talagalnay waana ku soconay aada iyo aad baana mar labaad mar saddexaad in ku mahad celinaynaa intaas kadib mudane madaxweyne iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed iyo shacabka shacabweynaha koonfur galbeedba ujeeddada safarkeenu waxay ahayd inaan idinla wadaagno xalkeeda iyo xuluusheeda idinkala qeyb qaadano ka qeyb galno tabashadii koonfur galbeed ka qabtay arrimihii doorashooyinka ee heerka gabangabada marayay waxaan rabnaa marka hore wax walba waxay la egyihiinba oo madaxweyne reer koonfur galbeed ay tabteen inaan dhiraahno reer koonfur galbeed guud ahaan raalli ka ahaada waxaana leenahay wax kasta oo aan wixii saxda ha ahayn oo tabashadaasi ay ku salaysan tahay waa la xalinaya insha allah xalkeeda aan u socona annagoo la kaashanayna madaxweynaha iyo dowladda koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed saad og tihiin annaga intaasoo goglood ayaan dhignay danaa reer galmudug
warar kala duwan ayaa kasoo baxay aldil degmada cabudbaq loogu geystay mid ka mid a gaadileyda muddada dheer ka shaqeyna degmadaasi maadamo cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haysaa wararkan ka helayno magaalada caabudwaaqi waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas waa berigii hore saaka lagu dilay darawal gaari oo ka mid ahaa darawalada gaadiidleyda ee ka shaqeysa magaaladaas iyo deegaanada kale ee hoos yimaada darawalka la dila ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mahad fara badan islamarkaana waxa uu ka mid ahaa darawalada baabuurta qaadka markaasi qaada ee ka shaqeysa halkaas waxaana falkaas kasoo baxaya faahfaahino kala duwan dadka ayaa waxaay kusoo warameen in dilka loo geystay marxuum mahad farabadneh uu ka dambeeyey kadib markii muran kooban uu dhex maray isaga iyo nin kale oo markii dambe dilay darawalka mahad fara badan ayaa gaadiidka qaadka markaasi u kala kaxeyn jiray magaalooyinka caabudwaaq iyo gurceel ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug waxaana goobta uu falka ka dhaca laga qaaday midka marxuumka si loo aaso iyadoona laamaha amniga ay sheegeen inay wadaan baaritaano kala duwan islamarkaana ay dhowaan soo saari doonaan natiijada sababta ka dambeysay dilkan loo geystay marxuumahad fara badane waxaa sidoo kale laamaha amnigu ay sheegeen inay gacanta kusoo dhigayaan qofkii ka dambeeyay dilkan shacabka ayay laamaha amnigu ka codsadeen in ay markaasi la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago ayay yiraahdeen falalkan lidiga ku ah ammaanka faadumo cabduqaadir warbaahinta dalsan muqdisho
wasiiro xildhibaan iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa saxiixay buugga tacsida loo naxariistay ganacsada gaanga uu ku geeriyay magaalada muqdisho casalake ayaa warkan inoo hayaa
allaha u raxmado qabrigiisa allaha u nuuriyo ganacsade xaaji maxamuud cali dhagweyn gaange oo dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa gogasha buugga tacsida iyo tiiraanyada baroordiiqda waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey gudaha magaalada muqdisho madax kala duwan oo ka kala socday dhinaca saraakiisha ciidamada ganacsato nabadoonno xildhibaano mas-uuliyiin hore xilal kala duwan dowladda uga soo qabtay iyo dhammaan cuqaashii qeybaha bulshada ayaa kulanka waxaa laga dheehanayay wejiyadooda tiiraanyada tacsida oo ahayd allah u raxmadee geerida xaaji maxamuud cali gaange oo ahaa ganacsado si weyn looga garanayay gudaha dalka iyo dibadda waa meel ruux waliba uu u hooyan doono gurigiisa rasmiga ee aanan cidna ku helin doonin tacsi saameyn ku leh bulshada soomaaliyeed ayay ahayd waayo waxa uu ka mid ahaa dadka muxsiniinta ee tusaalaha wanaagsan u ah bulshada soomaaliyeed shaqsi afgaaban haddana ah samafale aabba barbaariyo u ah dhallinyaro fara badan oo kala duwan kuwaasi oo uu soo gacan qabtay saacidaadda bulshada bixinta sadaqada caawinta dadka duruufaha kala duwan haysta oo abuuridda ganacsiyo kala duwan dhallinyarada si nolol maalmeedkooda ay qeyb uga qaataan waxa uu ahaa shaqsigii lahaa fikradda shirkaddii kaliminjaare ee duulimaadka daahir maxamuud maxamed oo ka mid ah xubnaha qabanqaabada soo laabidda gogasha ayaa waxa uu taariikh kooban ka tilmaamaya allah u raxmadee xaaji maxamuud cali dhagweyn gaange oo qulubta bulshada soomaaliyeed aada ugu weyn
walaalkeen maxamuud cali dhagweyn wuxuu ahay nin soomaaliyeed wuxuu dhashay shaniyo tobankii januari kun sagaal boqol afartan iyo shantii toban iyo shantii janaayo kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayuu wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho qaas ahaan degmadan aan joogno ee shibis maxamuud cali dhagweyn wuxuu waxbarashadiisa qur-aanka iyo dugsiga hoose iyo dugsiga sare ku qaatay soomaaliya kadibna wuxuu shaqaale ka noqday oo madax ka noqday shirkadda somalia airlines qaas ahaan sacuud carabiya oo ummadda soomaaliyeed ugu adeegi jiray si wanaagsan intii taqiirnay taariikhdiisa meeshaan kuma soo koobi karo mana soo fiirin laakiin inta aan ka aqiinaan ka hadlaa maxamuud cali lagweyn wuxuu ahaa aasaase ganacsi soomaaliyeed oo maanta la ogyahay qiimaha uu u leeyahay waddanka waxaa ugu horeysay oo aan ogahay iyadoo dhibaato soomaalida u qabto diyaaradaha ninkii aasaasay shirkadda kalaminjaara iyadoo soomaalidu aysan lahayn meel laga soo degto iyo meel laga aado xubno kala duwan oo ka mida dhaqanka soomaaliyeed ayaa tacsida ka hadlay waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay nabadoon cali xasan cali jeesto iyo sidoo kale xubno kala duwan kuwaasi oo si wada jira u sheegay muhiimadda iyo kaalinta uu lahaa allah u raxmadee xaaji maxamuud cali gaange oo bulshada soomaaliyeed dhinacyo kala duwan kasoo taageeray waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto walaalkeenna maxamuud cali gaange ahlujanno allaha ka dhigo
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana dowladda yuhuudda ayaa ka hadashay dhimashadii dhaawacay maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay caasimadda dalkaasi ee talaabiiba wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in rag tuureeyo ku hubeysan maalmahan ay dhaawacyo kala duwan u geysanayeen muwaadiniinteeda ku sugan magaalada talaabiiba waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in dadkan iyagu ay yihiin kooxo ay ku tilmaamtay is oo maalmihii lasoo dhaafay dad badan oo tuuray ku dilay kuwo kalena ku dhaawacay waxaana sheegtay inay qaadi doonto wasaaradda tallaabo la xiriir in baaritaano lagu sameeyo dadka soo gelaya dadkeeda waxaan markii ugu horeysay caasimadda talaabiib dhacaydooyin sidan oo kale ka dhacaan islamarkaana la beegsado dadka muwaadiniinta yahuudda laguna dilay laguna dhaawacay qaar ka mid magaalada talaabiib warkii habeenimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsana khiyaartana dhegeysanaysa caawo naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel